jaamacadda daaha faraasha magaalada kismaayo ayaana harunta jaamacadda ka qabatay muraajacada sanadlaha ee linka taragelay inay ku faa'iidaystaan ardayda iskuulaadka degmada kismaayo muraajacado ayay ku qeybgaleen dhammaan ardayda dugsiyada sare ee degmada kismaayo iyo waliba linka gollaya in ardaydan ku fududaada imtixaanka qaranka hakeedin gudoomiyaha arrimaha bulshada ee jaamacadda daaha mahada sheekh cabdisalaam iyo sharaxyo qaabka muraajacada sanadlaha ee laga taragelay ardayda sanadkii shanaad yay jaamacadda wadaa waxay soo bilowday labadii kun iyo labaatan iyo kowdii haddana waa laba kun labaatan iyo shantii yay socotaa sanad kasta muraajacadaas waxay baxdaa saddex bilood muddo ah yaa la siiyaa ardayda waqtiyada la qaato bisha awalka bisha february ilaa iyo may dhammaadkeeda intaasay socotaa waa bisha labaad ilaa iyo bisha shanaad yay socotaa taqriiban saddex bilood iyo wax yar bay ku darsataa ama saddex adugu hadba maarata duruufta siday noqoto waxaa bixiya macalimiinta maadooyinka aan lagu bixiyo meesha macalimiinta degmada kismaayo ugu macquulsan ugu baranfaashan oo ugu fiican laisdhahom degmada macalimiinta laga soo xulay maando kasta macalinka ugu sarreeya degmada yaa bixiya macalimiin aqoon-yahana oo aada iyo aada ugu xeel dheer maandooyinkooda yaa la bixiya waxaan ku bixinaa muraajacooyinka maandooyinka la yidhaahdo ilaa afar maando maandada layahay fisigiska maandada layahay xisaabta chemistriga iyo biologiga afartaa maadaan ku bixinaa haddii la helo degmada ardayda inta badan doorka ardadaan siinaa iyo bahda waxbarashada haddii la isdhaho maando kaloo adag oo ardada ku adag ay soo baxdo ayadana inaan bixinaan diyaar u nahay insha allahu tacaala waqtiga la qaato saad og tihiinba jamco iyo khamiis bes unbay ardadu jaanis leeyihiin shanta maalmood waxay joogaan dugsiyadii iyo goobahoodii waxbarashada marka shantaa maalmood maadaama ay dugsigooda ku mashquulsan yihiin waxaan uga faa'iideynaa khamiista iyo jamcada sidoo kalena kumada ardayda ku faa'iidaysta ay tahay muraajacadiyana dhinisha ku hadlay dareensho keedin iyo sidoo kale jaamacadan kuma hadnagay muraajacadiyo siyaasa alxamdulilah waxaa kasoo qayb galay ee ardayda ka mid noqotay jaamacadda ee daaha ee revision ku imaaday ee kaga faa'iidaystay alxamdulilah si fiican iyo si wanaagsan nooga socdaan imtixaanadii sanadada hore lasoo galay ayaa aad iyo aad nooglo noogu revision gareeya mar walba mar jaamacad boqolkiiba boqol aad iyo aad ay u mahadsan tahay maadaama ay arday soomaaliyeed ee u sameynaysa revision insha allah ayagana waxaa ka codsanaynaa markay iskuul dhammeeyaan inay jaamacadda bilaabaan insha allah jaamacadda waa jaamacadooda waa kusoo dhaweynayna insha allah anaan kow kaa wax dhigan doona hadda exaamkaas aa gala insha allah magacayga waxaa waaye basre maxamuud colaad oo ka socota iskuulka farjanno oo ku faraxsan inaan jaamacaddan kasoo qayb galin muraajacada ay bixinayso wax badan oo aad iyo aad u badan aan ka faa'iide insha allah sanadka dambena dadkii maanta waxaan rajeynaya inay ka faa'iidaystaan muraajacada iyo muraajaca la mid ah sidaa quruxda badan ee maaragtay jaamacadda inoogu qabanaysa muraajacada si aanu kaga qayb galnay imtixaanka shahaadiga ee fasalka labiyo tobnaad ee sana dugsiyeedka ee wasaaradda waxbarashada daaha tacliinta sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay qaadi doonto waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa jaamacadda dhaaha oo halka ardayda reer kismaayo isku keentay si ay muraajaco u siiso si maaragta ay imtixaan qurux badan iyo natiijo qurux badan u helaan mar koowaad iyo mar labaad mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa jaamacadda dhaaha faraceeda magaalada kismaayo wax badan oo maaragtay aan markaan dugsiga joogay ama iskuulka aan joogay aanu maaragtay haysan ayaan halkan ka fahmay nidaamka iyo sistamka imtixaanka loo geli lahaa iyadoo jaamacaddu ayna siisay dhammaan imtixaanaadkii hore ay galeen ardayda inaga horreysay si maaragtay khibrad aan kaga helno ayay maaragtay muraajaco inoogula sameeyey sidoo kaleeta iyadoo naloo keenay macalimiinta ugu khibradda fiicnaa ee joogay magaalada kismaayo maadooyinka sayntifiga aad iyo aad kaga mahadnaqaya ayagana macalimiinta sanad kasta ardayda fasalka tumilamaad ee dugsiyada sare ee degmada kismaayo ee jaamacadda daha faraashe kismaayo qobdaasa muraajacada sidii ardaydanka fududaada imtixaanka qaranka